Agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha Jubbaland, Mudane Xareed Claas Cabdi, ayaa si rasmi ah u furay tababar muhiim ah oo loo qabtay saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliiska Jubbaland. Tababarka oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa lagu baran doonaa hogaaminta, maamulka, iyo sidoo kale qorsheynta, waxaana ujeedadiisu ay tahay in la kobciyo xirfadaha saraakiisha, taasoo muhiim u ah in si hufan ay uga jawaabaan baahiyaha amni ee bulshada. Mudane Xareed Claas Cabdi, oo furitaanka tababarka hadalka jeediyey, ayaa xusay in hogaaminta iyo qorshaha wanaagsan ay yihiin laf-dhabarta guusha ciidanka, isla markaana saraakiisha ay door muuqda ku leeyihiin sugidda nabadda iyo adkeynta kalsoonida shacabka.
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan meel wanaagsan soo gaarnay Een, haddiiba maanta aan marayno maamulka iyo eh, maxay ahayd hogaaminta iyo maamulka iyo qorsheynta haddaan marayno meel fog baan soo gaarnay Eh, maalinba meel baan soo taagnayn laakiin hadda maanta meesha ugu fiicneedaan maray haynaayo wixii aan ku shaqayn lahayn iyo aaladda aan ku shaqayn lahayn baan macnaha ayaan dhex taagannahay marka waxaan leeyahay waa wax wanaagsan training kenyan intaas uu maanta ku saabsan yahay markii ma hogaamin lagu yidhaahdo ma aha inaad madax ahatid ma aha lagama rabo madax kaliya ma aha hogaaminta hogaaminta ruux kasta shaqo uu leeyahay xarun kasta oo aada joogto shaqaad leedahay oo shaqaad qabanaysaa shaqada aad qabanaysa qaabkaad hogaamin laheed oo u samayn laheed yaa horta hogaaminta laga wadaa mugiim aha ruuxa inuu liida ahaado oo ama madax uu ahaado oo meel uu madax ka ahaado maaha kaba soo qaad waxaad noqonaysaa baara baad noqonaysaa c e d baad waxaad noqonaysaa wixii aad tahay macnaha had hadba qaabka wax soo qabato iyo horta hogaamintaada ay ku xiran tahay iyo meesha kaalinta aad oga jirto shaqada marka waa wax aada muhiim u ah Een, hogaamintana waa waxa aad magaranaysaa inta badan waxa- waxyaabaha waxaa bedelo wey marka hore me- nin baa meel eh, ma- ka ahaa hogaami hogaamiyuhu ka ahaa waa laga bedelo ku kala la keenay isbedelada dowladda waxay u samaysan waxaa weeye in isbedelo ay imaadaan Eh, waxaad arkaysaa agaasimo la bedelo ku kala la keenay wasiir la bedelay wasiir kale la keenay waxa sababaya waxay tahay inay isbedel iyo dhaqdhaqaaq u imaado marka waxay inka- inta- inta badan ay la socotaa la shaqaynta iyo ay la shaqaysaa qaabka annaga aan u shaqaynayno marka waa wax aada muhiim u ah waa training aada muhiim u ah Een, waxaan filayaa inaad si fiicanna aad cashiradina u qaadan doontaan wax cusuboo lagu barayo male la soco waxa aad adiga aqoontaadii ama la rabaa inaad soo bandhigtid oo isticmaashid ma la rabaa trainingka la sheegayna waa noocaas waa un macnaha waa un derbiganoo siiga ay fuushay oo waxoogaa in laga jafo oon la rabo aqoonta waad leedahay oo waa lagu soo tababaray waad leedahay waad ku shaqaysaa laakiin waxoogaa annaga waxaan sameynaynaa boorkan ka yar qaadaynaa oo waxaan fiirinaynaa een, inay macnaha macna- in lasii xoojiyo macnaha oo ay sii socotaan aan rajaynayna insha allah marka waa noocaas waana waxyaabaha ugu fiican markii meel ama dowlad ay shaqaynayso hogaamin maamul iyo qorsheyn isla socoto waa waxa aada muhiim u ah marka waa muhiimaddeeda ay leedahay een, cashirada si fiican ha loo dhegeysto si fiican ha looga qayb qaato doodaha laga qayb qaato insha allah waxa ka- meeshan laga qaato oo laga fahmana waxaan aada u rajaynayaa inaad xarumihii a kula noqon doontaan oo looga shaqayn doono haddii ilahi yarahdo insha allah wuuna noo furan yahay seminaarkeenna ee laba maalmood soconayaa Een, si wanaagsan iyo si akhlaaq leh oo nidaamsan hala- ha- ha- aan u qaadano cashiradeenna